gaadiidka baabuurta xamuulka sida ee u kala socda jabuuti iyo etoobiya ayaa habeen iyo maalinba qulqula jidadka aadka u ballaadhan ee looga kala gudbo xagga xuduudaha kala duwan ee isku xidha labadaasi dal ee dariska dowladda jabuuti oo ay matalayso hay-adda dawligae ka tirsan maamulka dekadaha iyo agaga ka madax bannaan cashuuraadka d p c r jabuuti bor corridor road ayaa ku guda jirta howlo culus oo hadda lagu wado in lagu dhammaystiro wakhtiyada dhow ee soo socda howlaha iskugu jira dibudhiska iyo dayactirka jidka ugu ballaadhan ee isku xidha dalalka jabuuti iyo etoobiya jidkaasi oo ka kooban masaafad lagu qiyaaso ku dhowaad laba boqol iyo konton kilomitir oo xidhiidha ayaa inta badan dhex jeexa gobolka dikhil ee xagga koonfur galbeed kaga toosan dalka jabuuti jidkaasi oo lagu magac daray national road one ee n r one amba rut national a ee r n a ayaa hadda waxaa ka socda howlo culus oo qalabka dhismaha waddooyinku ay si xoog leh uga shaqaynayaan jidkaasi laamiga ee ka gudba xuduudda dalka agaasimaha guud ee hay-adda d p c r jabuuti bor corridor road cabdi ibraahim faarax ayaa iga warramay howlahaasi dariiqan eran one horta waxaa brojeye badanna waa laga soo sameeyey oo dariiqa ku saabsan waxaa jiray kokagalaafin laga soo bilaabo ilaa daagaru labaatankii kilomitr oo wakti dhow la furay oo imika de nadiifa waxaa socda imika daagaru meesha ku dhammaaday brojegii hore ee japonega ilaa galamo amba ilaa dikhil waxaa ka socda imika shaqo maarta dibudhisa oo shirkad ay wado c c c c ay wado waa aragteen kaan siduu u socdana de wakti dhow dariiqaasi u dhamaan doona saa u aragteena intii kalena waxaa ka socota shaqooyin amba daayactir amba dib badha saabka amba guddoomiyaha gobolka dikhil ee dalka jabuuti xasan cabdi rooble ayaa ii faahfaahiyey qaabka reer dikhil ay uga faa'iidaystaan howlahan si fiican si fiican ba u heleen markaan tiro koobnay dadka halkaa ka shaqeeya ha iskugu jiraan dad xirfad leh dad kuuliya amba waxa loo yaqaano uufuriyeyga loo yaqaano ilaa lix boqol yaan ku qiyaasnay oo maalin kastana way biirayaan taa waxaa soo raacda alaamahan lagu shaqeeya gaadhisha waaweyn ha noqoto iskarowooyinka carfiidadaha waxaa loo yaqaana lesongen de travaux public loo yaqaano afka qalaad wixii dikhil joogo dhan waa laga kalaystaba baahidu ay ka in kastay ka ballaaran tahay waxay u tabeen amba ay u tallaabeen gobolada kale amba jabuuti magaalada jabuuti caasimadda inay kasoo kalaystaan ayay u tallaabeen markaa dhaqaale ahaan wax badan ayaa dikhil markaasi kasoo galay dhismahaa socda wadada hareerihiga waxaa jira maqaaxyaal badan ayaa jira marka maqaaxyaasha dad heer dikhila ayaa ku shaqaysta waxbaa laga cunaa ha noqoto shaqaalo ha noqoto dadkan maraya ee wadada laamiga ee la sameynaya maraya ee dhaqaale ahaan gobolka dikhil wadadan dhismaha wadadan waxay kusoo biirisay wax badan ayay kusoo biirisay oo nolosha dadka
gudoomiyaha golaha maamul ee gobolka dikhil mahad xuseen axmed ayaa isna ii sheegay qaabkay u socdaan howluhu ruuta national nibro a waa ta ugu weyn ay maraan boqolkiiba siddeetan markaa baabuurada tamaamulka ee etoobiyaanka ay leeyihiin ee markaas alaabtooda boorka ka qaada ama boorka maadka alaabtooda ka dira xaggaas ayay maraan markaas waa xundhuurtii dalka ayaa la oran karayaa wadadaas daactir baa loo sameynayaa oo waxa weeyaan dhowr sannadood ayay iminka hawshu ay socotaa hawshaana waxaa isku daba ridaya oo isdaba gudbinaya debeseerta oo markaas dariiqaas iyo nidaamkaas iyo ka aabaa markaa hawsha way socotaa si fiican ayay u socotaa jidadka kooridoorada ay ka gudba xuduudaha dalka jabuuti ayaa ku fadhiya muhiimad gaara iyagoo isku xidha marsooyinka ay kasoo degaan badeecaduhu goobaha ka madax bannaan cashuuraadka iyo xuduudaha dalka jabuuti waa kan mar kale agaasimaha guud ee d p c r jabuuti bor corridor road cabdi ibraahim faarax oo iga warramay ahmiyadaasi dariiqadan waddankeena jabuuti waxay ka qayb galaan waxay leeyihiin blas muhiima isdhexgalka dhaqaaleed ee etoobiya iyo jabuuti amba wadanada geeska bari badda aan lahayn sida ka socda imika wadan imikaba waqti dhow isticmaali doona amba imikaba bilaababa isticmaali doona imika soo sudan oo kale wadano imika badan lahayn sida uganda rwanda dariiqadan muhiim bay u yihiin muhiim bay u yihiin isdhexgalka dhaqaaleed waxaa keligeed warin laha waxwayaan aan haddana aan ku biirin laha waxwayaan dariiqeenu dariiqada anaku aan jabuuti lahayn horta waxaa lagu ammaanay weyn waa ammaan wadano kale oo imika kooridooro kale haddaa la eego gaariyadu kolkay ka soo baxaan gawaaridu kolkay ka soo baxaan marsooyinka de gaarigu wax ka- dhibaatooyin badan bay la kulmaan nuuc kasta de waxa uu gaa- waxaa jira koridooro gaariyadu kolkay bo- ka soo baxaanba marsooyinka ay askari la socoto ay ilaaliso laakiin annagu alxamdulilah waxa- een waa muhiimada weyn waa waa waa ammaan gaarigu uu ka soo baxay eh, dekadii dariiqii wuxuu ku marayaa ilaa uu ka baxayo wax dee nabad buu ku marayaa waa naba- nabadda alxamdulilah nabadda baa baa muhiima iyo da shaqooyin badanana way way way way ka socdaan jabuutina waddankeenuna balaas buu ku lahaa adduunka si fiican buu u ciyaarayaa oo albaabkii geeska bariga africa si fiican buu u ciyaaraya waxaa taa muujinaysa dee marsooyinkeena iyo muhiimadda ay siiso wixii maaragtay kaabayaasha dhaqaalaha waddankeena رمضان موسى جامع في او اي جيبوتي